koox hubaysan ayaa maanta waxay weerar ku qaadeen xarunta xawaalada ka ah ee ku taala bartamaha magaalada boosaaso waxaana halkaasi lagu dilay sida ay wararku sheegayaan mid ka mid ah maamulkii oo ah khasnajigii iyo mid ka mid a ilaaladii xaruntaasi wariyaha v o wda magaalada boosaaso faadme yaasiin jaamac ayaa warbixintan noo soo dirtay laba qof ayaa ku dhimatay laba kalena waa ay ku dhaawacmeen kadib markii koox hubaysani ay gudaha u galeen maanta xawaalada lacagta ee kaah xarunta ay ku leedahay magaalada boosaaso waxaa kale oo kooxdan hubaysani u suurto gashay inay qaataan lacag aan cadadkeeda la sheegin mid ka mid a shaqaalaha xawaalada ku dhaawacmay oo aan kula kulmay gudaha isbitaalka weyn ee magaalada boosaaso ayaa v o eda u xaqiijiyey in labada qof ee weerarkan ku dhintay ay ahaayeen waardiye iyo mid ka mid a howlwadeenada xawaalada waxaa kale oo uu asad iiga warramay sida wax u dhaceen annagoo shaqaynoon baa niman noo soo galeen ninkii waardiyahaabay dileen ninkaa markay dileen ninka qoriga ku qabsadeen markaan kacnay saas soo rideen isnajigay ku dhacday wallahi qisnadaha wixii meelaha yaalla koley waa laba nimaa noo soo gasheen anugu gudahana ku jira xabadda ugu dhacday ma soo bixin marka waa gartay marka ay xabaduhu dhaceen ta indhahaagu maxay qabteen maada shanqadhi iyo qabti isqabsiyo markaan kacnayn annaga saas bay nagu soo rideen markay yarkii dileen yarka qorigiisa iyo bistooladda annaga noo soo galeen annaga markay noo soo galahayeen qorigii waardiyaha iyo bistooladda watay
goobjooge magaciisa ka gaabsaday ayaa v o eda uga waramay waxa uu arkayey walaal anigu xawilaadu meesha ay wax ka dhaceen wax yar baan u jiray marki isla markiiba rasaas badan bay banaa markay banaanka usoo baxeen fureen dadkii wuu kala argagaxay oo wuu kala cararay wax fog igama xigan waddo weynna way aheed waan u jeeday maya rasaasta waxay bilaabeen markay xawilaada galeen waayo waardiyaha iyo shaqaaluhuba xawilaada gudaheeday ku jireen banaanka maysan joogin intaa daqiiq camal ayay hawsh socotay waxoo dhan ba waxay socotay wax saddex daqiiqa ka yar bay socotay isla markiiba markay xabad u dhaceen ay nimanku baxeen aan dadkii ugu horreeyay xawlaadda soo galay aan ka mid ahaa waxaan arkay laba nin oo meydah iyo nin dhaawaca iyo lacagtii khasnadda oo lala baxay ninkii maamulaha ka ah xawlaadda wuxuu noo sheegay inay lacagtii qaateen ragganna ay laayeen khasnadiyo balqan oon wax lacaga ku jirin baa arkay dhawaaqa rasaasta markuu dhacay dadku iyo meesha dareenkeedu see noqday meesha dareenkeedu aad baa loo argagaxay meesha waxaa kusugan dad ganacsataaba u badan iyo dad shacba xabadii tirada badnayd markay iska daba dhacdeen dadku qof walba meeshuu madaxa aadin kara u aadiyey oo qof walba inuu cararo iyo isku dayay marka waxaad soo gasheen meesha markay nimanka ka baxeen iyo dadka meydka ahaa oad ku aragteen meesha haa walaal intaas aragna mas-uuliyiinta laamaha ammaanka gobolka bari oo ay v o eedu xiriir la samaysay ayaa sheegay in arrintan ay baaritaankeeda ku howlan yihiin islamarkaasna aysan jirin cid ay gacanta ku soo dhigeen oo ka tirsan kooxdii falkaa geysatay waa markii ugu horreysay ee magaalada boosaaso uu ka dhaco weerar noocan oo kale ah ee lala beegsado goob ganacsi waxaase bartamihii sanadkii laba kun iyo toban magaalada gaalkacayo weerar noocan oo kale ah lagu qaaday xawaaladii qaran oo rag hubaysani ay ku dileen qaar ka mid ah ilaaladii xawaaladda iyo shaqaalaha hanti fara badanna ay halkaas ka qaateen faadme yaasiin jaamac v o a boosaaso